weli waxaa socda ololaha lagu hagaajinayo tuulada ciyaaraha soomaaliya ee stadium muqdisho iyadoo halkaas dhowaan laga saaray ciidanka amisom oo muddo deganaa sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa halkaasi kor meheray iyadoo dowladdu hore u sheegtay in dib udhis deg deg ah lagu sameyn doono tuulada ciyaaraha soomaaliya si halkaas lagu soo celiyo ciyaarihii barisimaadkii lagu qaban jiray ee noocyada kala duwan lahaa waryahaga arrimaha gobolka banaadir nuur siciid tahliil ayaa haatan qadka telefoonka toos ugu jira asagoo dhex jooga garoonka caalamiga ah ee stadium muqdisho nuur soo dhowow bal waxaa faahfaahin naga siisaa siday maanta halkaasi xooga socdaan waa mahadsantahay maxamedkaasi garoonka stadium muqdisho ku socdaa hoola nadaafadeed oo hogaaminaya maamul gobolka banaadir kaas oo loo loogu qeyb qaadanayo bilicda garoonka stadium muqdisho waxaana goobta lagu wadaa inuu soo gaaro ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaliya madaxweyne xasan cali kheyre guddoomiyaha gobolka banaadir hamasuuqa magaalada muqdisho iyo mas-uuliyiin kale si iyaguna ay uga qayb qaataan howsha mudacnimada ah ama iskaa wax u qabso lagu hagaajsaya nadaafada garoonka stadium muqdisho ee magaalada muqdisho kaasina waxaa isku soo baxa nadaafadeed ee ka qayb galaya shacab kala duwan ee ku nool magaalada muqdisho ee ka imaanaya xubnihii gobolka banaadir waana ololo nadaafadeed oo qorsheysan oo maamul gobolka banaadir diyaariyey waxayna sidoo kale qayb ka tahay barnaamijka shaqeqaam oo uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya in muwaadiniinta soomaaliyeed qof kasta uga fugiisa maalin samada siiyo barnaamijka nadaafadda si dareeda caasimada ay unoqoto mid degdeg kusoo noqota waxaan istaadi muqdishona sidaan la soconay waa garoon taariikhiga oo dowladda soomaaliya ay qorsheysay in si deg dega dibadactir lagu sameeyo si loo soo celiyo ciyaarihii kala duwanaa ee garoonka lagu taba jiray waxaana maalintii shalay ahayd halkaasi kor meeray wasiirka amniga gudomiyaha gobolka banaadir iyo taliyaasha ciidamada amniga ujeedkana uu yahay sidii garoonkaas sidii gacanta loo geli lahaa ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ah ciidankii loo qorsheeyey in halkaasi ay kala wareegaan amniga garoonka ciidanka midooda africa amison oo dhowaan dowladdu markaasi qorsheysay in ay si degdega uga baxaan si garoonkan uu noqdo mid dhalinyarada soomaaliyeed iyo dhammaan bahda sportska looga faa'iideeyey
nuurow sidaan la socono barnaamijkii madaxweynaha uu ku dhawaaqay isxilqaan ee gobolka banaadir aad ayuu uga dhaqan galay oo shacabka magaalada muqdisho ayaga ayaa isxilqaamaya waxaa la arkayaa dadka qaar oo nadaafadii dibudhiska dal ka qayb qaadanaya iyo weliba dad kale oo taageeraya horumaradii ka socday magaalada muqdisho marka waxay nooga warantaa dareenka dadka ay ka muujinayaan in garoonkaas dib loo howlgeliyo ciyaarihii lagu qaban jiray lasoo celiyo iyo weliba dadka kale nagu maqaalaha inay garoonka maalin walba usoo daawasho tegayaan dalxiis ahaan ay u imaanayaan bal ka waran dareenkooda
runtii maxamedkaasi saa sheegta waaye olaa nadaafadeed dadka meesha ay ka sameynayaan waxaa ahay mid wuxuu yahay mid aada u muuqda sababtoo ah waxaa isugu yimaadeen boqolaal dadoo aada u tiro badan kuwaasu iyagoo doonaya in ay arkaan ama ay usoo dalxiisaan garoonka stadium muqdisho oo goor hore ugu dambeysay iyo kuwa aan weligoodba fursad u helin inay arkaan stadium muqdisho iyo qaabka uu diyaarsiyaaba marka dadka halkaasi loogu talagala dad ka badan ayaa imaadeen oo shacaba oo kala duwan oo dadweyne fuulka qaarkood ka imaaday haddii noqon lahaay degmada kaxda iyo degmada dayneyle iyo goobo kala duwan aada u fogayay dadka ka imaanayaan si garoonka ay u daawadaan oo ay arkaan iyagoo dhinacooda qayb ka qaadanaya barnaamijka isxilqaan ee nadaafada uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya eelaamiyey in toddobaadkii marba laga sameeyo dalka